wasiirka warfaafinta somalilan cusmaan cabdulaahi saxardiid cadaani oo warbaahinta kula hadlay hargeysa ayaa sheegay inay xukuumad ahaan liisankii ay somalilan kaga howlgelayeen telefishinka kelson ay la laabteen islamarkaana ay xidhayaan xafiisyada ay telefishinkaasi leeyihiin kadib markii sida uu sheegay ay baahiyeen warar uu ku tilmaamay inaanay jirin waxna u dhimaya amniga kadib markii uu telefishinka kalson xadgudub ku sameeyey qarannimada jamhuuriyadda somalilan islamarkaana baahiyey noofembar saddexdeedii laba kun iyo toddobiyo tobankii war been abuur ah oo kasoo uu ka soo qaatay baraha xiriirka bulshada kaasoo ku sumcad dilayay habsimu socodka qabsoomidda doorashada kadib markii telefishinka calson ku celceliyey warar iyo warbixino aan waafaqsanayn xeerka saxaafadda ee somalilan kana baxsan anshaxa saxaafadda kadib markiuu t v-ga calson ka baxay ku shaqaynta hanaanka dhexdhexaadnimo ee looga baahan yahay saxaafadda gaar ahaan xilligan xasaasiga ah waxaan aanu si rasmi ah ugala noqonay ruksadii uu calson t v kaga shaqaynayay gudaha jamhuuriyadda somalilan laga bilaabo maanta geesta kale maamulka sare ee telefishinkaasi ayaa arrintaasi ku tilmaamay mid aan sharciga waafaqsanayn yaxye sheekh ismaaciil waa agaasimaha bariga africa ee telefishinkan waxaanuu v o a u sheegay siday u arkaan go-aanka xukuumadda arrintaasi waxaanu u aragnaa sifo sharciga aan waafaqsanayn waxaan ka wadaa liisanka horta yaa bixiya liisanka haba la bixiyo oo waxa weeyaan cidda bixisa waa inay sifo sharciga usoo martaa xeraalin baa jirta maxkamad baa jirta dembi oogis baa jirta dembina laguma soo oogin dembiga isagaa akhriyey jaajkiina isagaa riday marka wuxuu noqonayaa ninkii dembiga isagu soo oogay islamarkaasina xukumay sharcigeeda kama weyna annagu sharcigaas ayaanu ilaalinaynaa sharcigu wixii uuna siiyana waanu qaadanaynaa guddi anshax baa jirta xeraalin baa jirta maxkamad baa jirta intaas cidna kama weyna laakiin annagu waxa aanu u daba fadhinaa oo aanu sugaynaa sharcigu wuxuu xaq noo siiyey xaqaygana cid uga tegi mayno dhinaca kale guddoomiyaha urarka saxafiyiinta soolja maxamuud cabdi jaamac xuuto oo isna arrintani ka hadlay ayaa sheegay in arrintaasi ay darsayaan guddida anshaxa warbaahinta oo xusay in iyagu gacanta ku hayaan sidaad la socoto waxaa lagu jiraa wakhti doorasho oo xasaasiya warbaahinta somalilan waxaa marar badan lagu celceliyey oo intii ololahaasi bilaabmay in ay anshaxa saxaafadda runtii ayna ilaaliyaan marka annagoo ka duulayna sooljahantaa waxaanu tababarra ka soo samayna dhammaan gobollada fariimo kala duwan baanu gaarsiinay runtii waxaanu aad uga xunnahay in wixii qaladaada ee soo baxay ama ina wax qaladaada dhacaan walow bini aadan leeyahay oo dhacayaan wax kasta haddana waxa wanaagsan wax kasta oo dhacay in lagu xaliyo nidaamka sharcigaa ee dalka yaalla inkastoo ay guddi loogu talagalay monitor in la yidhaahdo ay gacanta ku hayso guddida anshaxa saxaafadda ee wakhtiga doorashada oo ay sameeyeen wasaaradda warfaafinta komishinka doorashooyinka soolja iyo wija oo toddoba xubnooda ayaa arrintaasi gacanta ku haya iyagaa baaraya runtii xaqiiqada arrinta iyagaa soo saaraya tallaabooyinka la qaadi doonana iyagaa soo saaraya mar aan la xidhiidhay guntida anshaxa ee saxaafadda gaar ahaan wakhtigan doorashada waxay v o a u sheegeen in arrintaasi baadhitaan ku hayaan islamarkaana ay darsayaan warbixinta uu baahiyey telefishinku iyo go-aankaba iyagoo sheegay inaanay ka hordhici doonin ee wixii soo baxa ay go-aan ahaan u soo saari doonaan dhinaca kale xisbiga mucaaradka ee wadani oo arrintani ka hadlay ayaa go-aankan ku tilmaamay mid loo maray jid baalmarsan sharciga xogayaha guud ee xisbigaasi maxamed cabdilaahi warcadde oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in hay-adaha garsoorka ay tahay cidda awoodda joojinta shaqada u leh waa sida uu hadalka u yidhi barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa